barnaamijkan isaga ah waxaa la magaciisa leedahay scott d s macnihiisu waxa weeye tababar la siinayo macalimiinta primary schoolska iyo kuwa secondary-gaba marka hadda waxaa soo horreeyay kuwii primary schoolska gobolada oo dhan way kasoo wada wala wadasamey horey uga jiri jireen for example qaro baran garoowe gaarkacyo kiilaascod oo iyo nasiib horeyna weynu qaadano markan boorlan ahay maadaama laasnaad la hayso kii ay iyadu lahaan jirtay ayaynu inagu laynoo baneeyey markaas scootkaas waxa weeye macalinta primary schoolska ayaa tayadooda kor loo qaadaya waxbarasho si ay ardaygii ay waxbarayeen ay u gaadsiiyaan magaranka cabdirsaaq oo maxamed cabdirsaq axmed solo arkeyga fadhiya oo laynoo soo dheeyay barnaamijka ayaa idin balbaalin doona laakiin waxa weeye lix iyo toban macalin baa in layno ogolaaday lix iyo tobankii waxa weeye halkan ay caawada fadhiyaan lix iyo tobankaasa la tababaraya habelkan lix iyo tobankaa la kuxigi doono sanadka dambe ah waa gobol saa u soconaya weliba ilaal two years ka soconaya waxaa loo baahaya in laga faaidaysto oo aan garanaysaa la dhayarsan macalinku hadduu wax yaqaano waxa weeye way of teaching baa lasii baraya aqoon aqoon kale maayo waxa weye sidii wuxuu arday wuxuu ugu dhigi lahaa ee wuxuu gaadsiin lahaa ayaa la baraya markaas waa barnaamijka caankaas oo oo nuxor leh intaas aan u gabagabeynaya